xogayaha maamulka degmada wiisle ee gobolka mudug ee galmudug liibaan abshir warsame iyo wafdi hogaaminayo ay ka mid yihiin agaasimayaal iyo iskuduwayaasha caafimaadka wasaaradaha caafimaadka iyo hermaha gudaha galmudug ee degmada wiisle iyo guddoonka dhallinyarada degmada wiisle ayaa booqasho iyo xogruuno ku tegey deegaanka lulubsha oo kamid deegaanada hoos yimaada degmada wiisle ay ka taagan yihiin baahiyo dhanka biyaha ah iyo sidoo kale abaar soo fasaartay deegaanka dadka deegaanka ayaa si deer u soo dhoweeyey iyagoona sheegay inay soo dhowanayaan wafdigan uga yimid degmada wiisle ee gobolka mudug ayna qabaan tabashooyin kala gedisan ay ugu horeeyaan baahiyaha biyaha ka jira deegaanka haddaba waa kuwan qaar ka mid dadka deegaanka lulubsha oo ka hadlaya baahiyaha deegaanka ka jira soo dhoweeya wafdiga ka yimid degmada wasiile ee gobolka mudug maamulkii wasiileed oo soo booqday lulubsho yaa waa kuwa nala taagan fadhiya annaguna waa soo dhoweynay gacmo furan iyo nabad khayr intaasaa ku soo dhoweynay waxaan ka doonaynaa adduunweynaha ama dowladda ama intay la xiriirto ceel biyood ma hayno oo aan matoor ah ceel gacmeedna ma lihin oo aan gacanta uga cabno waa meel cidlaah oo aan ceel lahayn carshin mooye wax kale lahayn waxaan kale u sii gudbahayaa meel waxbarasho oo aan wax ku baranno oo iskuulahna waan u baahanna isbitaal gabadha umusha midda jirata hooyada xanuunka ku dhaco odayga dhacay intaas la geeyo na ma lihin intaas dhammaanteed waa midda aan uga baahannahay soo dhowaadaan leenahay intaas bacdigeed waxaan ka hadlaynaa baahida maanta ka jirta lulusho aad iyo aad boqolkiiba sagaashan ayay u sarraysaa midda ugu daran waa midda biyaha mar kastaba aan ka hadalno meeshu caal gacmeed ma laha toor ma laha marka waxaa loo baahan yahay in baahidii jirta in laga hadlo ayaa maanta meesha usoo istaagnay midda kaleeto meeshu ma laha waxbarasho kaleeto ma laha mid caafimaad ma laha mid isbitaal ma laha marka aad iyo aada marka waxaa leenahay baahidan u jidhaa ilaahay baa markaana baahida ilaahay baa dabooli kara dhanka kale agaasimayaasha iyo sidoo kale xogayaha dowladda hoose degmada wiisel ayaa dhankooda sheegay inay sii gudbinayaan baahiyaha ka jira deegaanka wusul ayna qayb ka qaadanayaan sidii xal loo heli lahay caqabadaha ka taagan deegaanka lulubsha ugu horreyso sidii biyo iyo ceelmatoor loogu heli lahay deegaanka lulubsha runtii dee maantay booqashadan waxay ahayd baahiyaha ka jira sida hore lagu sheegaba inaan u kuurgalno deegaanada degmada wusul hoostaga oo ay qayb ka tahay magaalada lulubsho baahiyo badan aan runtii aan ku aragnay oo ay ka mid tahay ugu horreyso biyo la-aanta iyo waxbarasho la-aan ka jirta iskool aan lahayn sidoo kale magaalada dhulusha male isbitaal male m c h na allaha ka dhiga xataa ma laha isbitaal aan lahayn runtii waad dareemi kartaan colayska ay leedahay waad dareemi kartaan marka waxaan cod dheer iyo baaq u diraynaa oo aan la qabaa maamulka iga horreeyey xogaayuhu mid ahaa in laga soo gaaro magaalada dhulusho biyo ceel biyoda laga soo gaaro ceel gacmeedna ma leh ceel matoorna ma leh magaalada dhulusho
in reer lushood waxna haystaan haddana ay raadinayaan waxa ugu daran oo ah biyo la'aanta dee dadku haddii leedo qofku waa qof kasta ay tiraado maarata waa baahanaha waa dhibaato laakiin waxaan dareemaynaa baahiyaha ugu daran oo maanta lulsho ka jira kow inay ka tahay biyaha waan rajaynaynaa ku shaqada le biyaha iyo tamarta ee galmudug iyo heer federaalna insha allah tacala inay baahiyahaas ka soo jawaabaan meeshan waa deegaan weyn waa deegaan ballaaran ilaa lix boqoloo qoys baa degan waxaan codsanaynaa jaaliyadaha reer galmudug walaalaha muxsiniinta ah meel kasta oo muslimiinta ah meel kasta ay joogaan dowladda galmudug state ee wasaaradda biyaha iyo tamarta in magaaladaani ay hesho ceelbiyood si dadku iyo dhibaatada ay u yaraato deegaan aan biyo lahayn laguma noolaa karo haddaan nahay degmada wasil iyo maamulka galmudugna xil baa naga saaran in dadkan ay biyo helaan waa in kamada celinaa inaad arrintaas noo keentaan annaguna insha allahu tacaala intaan gaarsiin karno intaan arrintaas qaban karna waa qabanaynaa barnaamijyada caafimaadka iyo waxbarashada a ka hadasheenna waa ku mahadsantihin inaad tiraadeen dhulkii baan bixinaynaa waxaan jecelnahay inaan la fadhiisan waxbarashada geed hoosa lagu bilaabaa in horta geed hoosa aan ku bilan reeronshood baan codsanayna hadii ilaha idno oo shaqada socota wasaaradda waxbarashada ay nagu soo booqato meeshaan oo annaguna aan keenno insha allahu tacaala deegaanka lulubsha ayaa waxaa kamid ah deegaanada hoostaga degmada wiisel eena ka taagayin xaaladaha kala gedisan oo isku jira abaartii biyo la-aantaas oo saameysay adduunyada dadka ku dhaqan deegaanka lulubsho ee gobolka mudug